bishooda abriil isdiiwaangelintan yaweybaya ku bilowda doontay xaruntii hore ee bangaga baydhaba saacada shaqadana weybwaa lamada biraabnimo ilaa afarta galabnimo wali faahfaahintaas dheer ee weybaysan kula xiriiri kortaana koorta lambarja useeyeen ee bardhi hal todoba afarti shan afarti shan qodoy lama
ogaahin ogaahin ogaahin weliba la ogaahiyey dhammaan dadweynaha ku nool gobolada baay bakool iyo geda jubbada hoose jubbada dhexa gaar ahaan gobolka baay iyo nawaaxishay weliba la ogaahiyey inta xarunta alixsaan medical center ee magaalada baydhabo isin horeen ku barateen adeegyo caafimaad oo hufun alixsaan iyo weliba isinsin diyaaraday qalab casri ee sada kow kombyuutarkeendho lama splitlamb saddex omsalamascob ama obsalamascob afar tanomomitri oo nalakacabirow biyo indhoka jara shan cabirka okiyayaalka iyo shaybaar casri ee weliba kaloo isan diyaarsanka eh farmashi isan ku helaadsan daawooyin tayi leh iyo dhakhaatiir tayi leh xaruntiya weliba ayaa bilowtay isdiiwaangeliyowka indhafiiqista iyo toosiyowka weerashid hindhoo iyo biikuhirowka iyo qorowka okiyaaliyaa dhammaan cudurada kadhow indhoo welibaanu fulii doonee howloon doctor maxamuud axmed maxamedsa olankasow doctor shiine doctorkii weliba iskuway doone shantii laa'ig toddobada bilo afraad lama kunta mid toddoba horey indeeraa aylisinku buuhinay fiiri gaare bishaaro bishaaro bishaaro xarunta alixsaan medical center baydhabo weliba siinka bishaarayaase inta reedin hawayow iyo reedangalawayow laka sameeye qaybta maternetiga ama qaybta dhalmada hanraabta weliba kaloo diyaar sinkee daaweeyowshow kow daaweeyowka cudurrada hanraabta lama guud konsaling oo eh la taliyowka faydle ee hooyada uurka leh iyo hooyada nuujiyaasa xaruntiya weliba ay shaqeeyase labaatan iyo afarta saac welibana ka howlgala doonee doctor batuulo macalin iimaan oo ay aragnimo soddon sano leh iyo kalkaaliyaashii oo gacmo furun hasinka dhawaayi doona saacadoo shaqada waalib waaye lamada saahiraabnim ilaa iyo sideedka sac duhurnima doctor batuulo macalin iimaan welibayana ka howlgalaase oo isina ankahagaaga sanaa emsiyeedka kiyaala xarada ameerikaanka lama saaxa xiraabnim ilaa iyo siyeedka sac duhurnima dhakhtaradii weliba iyo ka howlgala doonte siyeedka sac duhurnim ilaa iyo lamada saaxa hiraabnima dhakhtaradii weliba iyo ka howlgala doonte xarunta alxsaan medical center baydhabo welibaana ka taale agagaarka doctor ayub stadium ama walay faahfaahin dheeriye weli
bismillahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hamiin faylaha kulanto faylaha dhegaystayaal meel walbo isin roogtan iyo iswalbo isiniin dhegaaytaanba ha ka dhowaada barnaamijka kulunku warsan oo wakhtiyadan oo kalen ku baratan idaacadda warsan ee beledkan baydhabo markii lakuraaba hamiinka jimaadaha sabtada hooydaasa hamiinnimo isniin ow talaadaniya hooydayta taarigdaniya kabeeganta labaatan iyo kowta bilo saddexaad ee maarta sannadda labada kun iyo toban iyo toddobada qodobada kulunku warsan dhegaystayaal hamiinimadan una siinhayn isiina dheega doontaan haddii ilaahay sar weliba ku mid eh ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali khayre oo muddadan dambey tibil ku sugaay inuusa hamaga dhow golaha wasiirada ee xukuumadda cusub ee soomaaliya weliba usageeka si toosa usan ka dhawaagay golodyay wasiirada ee xukuumadda isku mid nagada doona barnaamijka kulunku warsan iyo dhegaystayaal ka dheega doontaan xasan cali khayre oo markaas ankorayntii sharaxow walyaabo markaas usahakadooridii mudaniyaalka geeka ku midnagdii wasiirada cusub ee xukuumadda soomaaliya iyo weliba wadatalladowkii ka eedinayy in lahamaga dhowa xubno markaas matelow xukuumadda soomaaliya barnaamijka kulanku warsan oo xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya kuku sheekayo iyo kulanku warsan dhegaystayaalka dheega doonta qodobada saas oo kale hamiinnimadan kulunku warsan unasinhayna weliba ku mid ee madawiinaga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo xusuun weliba dhininkii iyo hadhawaayay golaha wasiirada ee xukuumadda cusub ee soomaaliya ee geedka ra-iisul wasaaraha uusan magadhow war inuu ummadda soomaaliyeed isu kocodsaday in yoolala sheegayaan wasiirrada cusub kulunku warsanya dhegaystayaal ka dheega doontaan qarax khasaare jeysidii oo in iska jarta khasaarahaasna dhimashadii dhaawac iyo toohantiyadeed weliba maqribnimadii oo uu kowsa ku dhiyey iridka hore waa irida hore ee national tiyaatar ee magaalada caasimadda ee muqdisho qaraxaas khasaaraha rasmiga ee uusu dhaliy weliba wariyaalka la hadlay afhayeenka xu- waa afhayaanka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalan ee barnaamijka kulanku warsanya dhegaystayaal ka dheega doontaan xildhibaan idriis cabdi dhaktar oo ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya weliba usuuna dhinikijey ku hadlay xil- waa wasiirrada geedka lamaga dhowi waana sheegi in gebi ahaanba usaab ku horjeeda wasiirrada geedka lamaga dhowi dhinigii weliba koonfur galbeed tirada kuka-eedi barnaamijka kulanku warsanya dhegaystayaal ka dheega doontaan waraysi dheer oo uuna dhaweelanay idriis cabdi dhaktar oo ku tirsan mudaniyaalka baarlamaanka federaalk soomaaliya taasoo kale dhegaystayaal kulanku warsan qodobada unasiinkahayn isiina dheega doontaan haddii ilaahay sar weliba ku mid eh wafdi ku tirsan u n d b weliba iyo geeka hadeerina magaalada baydhabo kulungna laga hadleen golaha wasiirrada maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waana ku wada hadleen abaaro ku jara deegaanada koonfur galbeed soomaaliya wasiirka wasaaradda maaliyadda maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba usuun dhiniikijay unkuur galay xaaladda nololeed kaamamka yaala magaalada baydhabo iyo weliba ashicibka kaamamkaaska nool sida markaas nololyo eeta barnaamijka kulunku warsanya dhegaystayaal ka dhega doontaan wasiirka oo kureed markiisu booqashadiisa dhammaysidii warsan la hadli waana walyaabo badan oo indhihoojay ha ka argay uusa ku warbiyo qodobadaas iyo qodobo kale oo ka jaran walyahaniisyada kulanka intaynu ku guda jirnay dhegaystayaal hasiin gudbi doonna barnaamijka mukhtaar sheekh aadan dalmaryaha saare cabdulaahi nuur aadan yasina darees yahay maxamed xuseen faliir b k iyo farsameeyahay markale iyo kulanka warsan waayahay dhegaystayaal mar kale iyo barnaamijka kulanku warsan iyo hawida siin kulanna qiibo hore barnaamijka gudgale qodobkan kore ee barnaamijka kulanku warsan hamiinimadan weliba uusa nagadeeya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre weliba uusa geedka ka dhawaaqay golojii wasiirada ee xukuumaddiis kumid nagada doona walina uusa ka dheerday qaabkii uusa ka dooraday ama uusa haka xuli golahan wasiirada iyo weliba wadatalladowkii ka eedinahay qaabkii lahan xuli uuse oona ku sheekeeyo arrim ogaas taas oo kalena reed weliba ku duwi doona afhayeenka xukuumadda soomaaliya oo isuuna ka dhawaagow tirada wasiirada iyo magayaalka golaha wasiirada iyo wasaarado markaas ah iyo maamuli doonaan
بسم الله الرحمن الرحيم xildhibaanada taliyayaasha ciidamada madaxda sharafta leh halkan isugu timid bahda saxaafadda oday dhaqameedyada dhammaan shacabka soomaaliyeed marka hore waxaan idinku salaamay salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu marka labaad eh, waxaan rabaa inaan sidaan u sheegnay shacabka soomaaliyeed in maantaan halkaan isugu nimid inaan soo gaarnay wakhtigii aan shacabka soomaaliyeed hor keeni lahayn xukuumaddii aan ugu talagalnay inay xilligan dalka samata bixiso waxaan eh, marka hore rabaa inaan ku bilaabo sida soo socota Eh, xukuumaddu waxay ka koobnaan doontaa lix iyo labaatan wasiir iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen oo aan sababayn doono shuruudaha lagu soo xulay oo laguna xisaabtami doono iyo qaabka ay u shaqayn doonaan oo aan rabo inay shacabka soomaaliyeed maqlaan waxay tahay sida soo socda qofka wasiirka noqonaya waa in aanay da-diisu ka yaraan soddon sano waa in aqoontiisu gaarsiisan tahay heer jaamacadeed waa inuu soomaali yahay aaminsan yahayna midnimada iyo madax bannaanida ummadda soomaaliyeed waa inuu aqoon iyo khibradu leeyahay maamulka iyo maaraynta ku aadan shaqada uu dalbanayo waa inuu ku sifoobay dhaqan anshax iyo asluub wanaag laguna yaqaan karti iyo hufnaan waa inuusan ka mid ahayn xiriirna la lahayn ururada ku tilmaaman xagjirnimada waa inuu oggolaado saxiixana in la hubiyo taariikh nololeedkiisa iyo khibradiisa kadib markii loo magacaabo wasiirnimada waa inuu la jaan qaadi karo kana turjumi karo isbeddelka ku yimaada rabitaanka shacabka waa inuu diyaar u yahay kana go-an tahay ku dhaqanka iyo muujinta dowlad wanaag isla xisaabtan daahfurnaanta iyo la dagaalanka musuq maasuqa waa inuu oggolaadaa amay oggolaataa inuu buuxiyo shax la xidhiirta caddaynta hantidiisa guurtada iyo midda maguurtada ah kadib marka loo magacaabo xilka taasoo laga bilaabi doono ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha si loo ogaado xoolaha aan leenahay maantay iyo haddii loo baahdo mustaqbalka markaan xog xilka ka tagno taasina waxay tahay qof waliba oo ka mid a golaha wasiirada waxaa laga rabi doonaa shax noocaasa waxaa kaloo lagu soo dhoweyn doonaa haddii ilaa yidhaahdo qof walba oo xukuumadda ka mid noqda inuu ku shaqayn doono barnaamij cusub oo la bilaabay ka shaqayntiisa waa barnaamijka xukuumadda waxaa kaloo laga saxiixi doonaa qoraal ku wajahan mas-uuliyadda iyo waajibaadka wasaarad walba waxaa kaloo saxiixi doonaa wasiirka ama wasiiraddu waajibaadka qarinta xogta iyo sirta qaranka oo haddii ay caddaato in ay fashilantay ama ay bixiyaan sirta qaranka ay kalifi doonto inay ku waayaan shaqadooda waxaa laga soo saxiixi doonaa wax la yidhaahdo habraaca ansixinta sifada shaqo oo ah qaab cusub oo dalkan looga shaqayn doono dhaqan shaqeedka waxaa la eegi doonaa ay saxiixi doonaan nidaam isla xisaabtan shaqo oo cusub oo ah qaabkay u shaqeeyaan waxa laga raba inay fuliyaan bil walbana lagula xisaabtami doono qofkii fulin waayana loo sheegi doono inuu waajibkiisii ka soo bixi waaye sida aan markii hore sheegayna waxaa ay caddayn doonaan hantida ay leeyihiin intaa ka sakoobo waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan aan ugu bishaareeyo annagoo tix raacayna isbeddelkii ay codsadeen ummadda soomaaliyeed anigoo gudanayo waajibaadkayga dastuuriga ah qodobkiisa sagaashan iyo toddobaad farqadiisa saddexaad ee magacaabista xubnaha golaha wasiirada islamarkaana waafaajinaya qodobka sagaashan iyo siddeedaad ee shuruudaha xubinnimada golaha wasiirada islamarkaasna aan wada tashiyo ballaaran la sameeyey madaxweynaha xildhibaanada waddanka oo dhan dumarka soomaaliyeed bulshada rayidka dhallinyarada culimmada iyo dhammaan qaybaha kala duwan oo bulshada ayaan waxaan idin hor keenay ama ummadda soomaaliyeed rabaa inaan hor keeno xukuumadda cusub maadaama haddaba uu dalku maraya xaalad aada u adag oo abaaro ba-an ay jiraan kana jiraan qaybo ka mida dalka oo dadkii iyo dunyadiiba ay ku dhammaanayaan islamarkaasna aan horay u ballan qaado inaan arrimaha abaaraha xallintooda mudnaan gaar ah siinayo waxaan ku faraxsanahay inaan idinla wadaago inaan samaynay wasaarad u gaar ah si xal waara looga helo arrimahaas wasaaraddaas oo anugu magac darnay wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ugu horrayntii waxaan aada ugu mahad celinayaa shacabka soomaaliyeed oo meel walba oo ay joogaan u soo duceeyey madaxdooda nana garab istaagay waxaan rabaa inaan u sheego shacabka soomaaliyeed in dowladnimada ay ka bilaabatay maantay laakiin shaqadii ay dhiman tahay waxaan rabaa inaan u ballan qaado qof walba oo la magacaabay oo xukuumaddan ka mid noqda in lala xisaabtami doono loolana xisaabtami doono si hufan waxaa kaloo idiin ballan qaadayaa inaad aniga iyo madaxweynahaba nala xisaabtami doontaan oo annaguna aan ogolnahay inaan lala xisaabtamo dalkani waxa uu marayaa meel u baahan in dadka soomaaliyeed ay isu yimaadaan xukuumad marka la dhisaayo waxaa laga yaabaa dad badan oo soomaaliyeed oo hamigoodu ahaa inay dalkooda iyaguba wax ka dhisaan inay rajaynayeen inay xukuumadda ka qayb qaataan annagoo haddaba fiirinayna xaaladda dalku uu ku jiro waxaan soo dhisnay xukuumad sida aan sheegay golaheeda wasiiradu ay ka kooban yihiin lix iyo labaatan iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen oo ah xukuumad loogu talagalay inay waajibkeeda shaqo gudan karto si kale haddaan u dhigno xukuumad technocratis ah dad shaqadooda u gudan kara si hufan sidaas darteed waxaan ka codsanayaa shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan culamaauddiinta dhallinyarada dumarka siyaasiyiinta dalkan u soo halgamay oo dhan cid walba oo rabtay inay dalka wax u qabato oo aan xukuumadda soo gelin waxaan iyagana u sheegayaa in albaabkii wax lagu qaban lahaa uu u furay sidaas daraaddeed waxaan ummadda soomaaliyeed oo dhan ka codsanayaa inay fursad siiyaan xukuumaddan aan soo dhisnay iskuna dayaayna inay xukuumaddooda garab istaagaan waxaa kaloon ku dhiiro gelinayaa ragga iyo dumarka soomaaliyeed oo qayb ka noqday xukuumaddan inuu bilowday isbeddelkii ay codsadeen shacabka soomaaliyeed inay naga daacad tahay inaan isbeddelkaas ka dhammayn inaan diyaaru nahay dalkan inaan gaarsiino meeshii ummadda soomaaliyeed ay xaq u lahaayeen jiilka hadda jooga halkan ma aanay ku guulaysan inay u diyaariyaan jiilka ka dambeeya wixii ay xaqa ugu lahaayeen si haddaba aan waajibkeenna ummadnimo isaga ridno shaqadii aan dadka soomaaliyeed oo da'da yar ugu gudbi lahayn waxa ay xaqa noogu lahaayeen maanta ayay bilaaban cid walba oo annaga naga mid oo fursad u heshayna waxaa laga rabaa fursaddaasi inaanay dayan waxaan mar labaad ku celinayaa waan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed hortiisa ka ballan qaado idinkana aan idiin sheego qaab dhaqameedkii loo shaqayn jiray inuu isbeddelo waxaan rabaa inaad u diyaargaroodaan idinkuna baarlamaanka ama golaha shacabka soomaaliyeed waxaan halkaan uga dirayaa baaq aan ku leeyahay aad ay aad ugu mahadsantihiin taageeradiinna iyo inta hadda nagala joogto dalkani waxa uu u baahan yahay xukuumad shaqaysa sida ugu dhaqsaha badan sidaas daraaddeed anigoo og inay gudan doonaan xilkooda iyagana waxaan ka codsanayaa inay sida ugu dhaqsaha badan noogala shaqeeyaan inaan ansixinno xukuumadda ugu dambayntii shacabka soomaaliyeed oo dhan waxaan ka codsanayaa inaanay noo soo hambalyayn balse ay noo soo duceeyaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan haddana ku soo dhaweynayaa afhayeenka xukuumadda oo inoo akrin doona magacyada xukuumadda cusub ee lasoo magacaabo
bismillahi raxmaan raxiim mudar raisaar aada u maasan tahay soo jeedin golaha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ujeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya markuu arkay qodobka sagaashan iyo toddobaad barqadda koowaad labaad iyo saddexaad ee dastuurka kumeel-gaarka ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya marka uu arkay xeer madaxweyne jamhuuriyadda federaalka soomaaliya lambarka boqol soddon iyo saddexaad taariikhda toban iyo labada bisha toban iyo labaad labada kun toban iyo saddexda oo ku saabsaneyd magacaabista ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya marka uu garwaaqsaday baayada loo qabo in la dhiso golo xukuumad kadib markii xukuumaddii hore xilhaynteedii dhammaatay ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya waxaa sharafu inuu ah inuu maanta soo gudbiyo golaha xukuumadda ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ee cusub kadib markii uu sameeyey wada tashiyo ballaaran oo ku aadan soo dhisidda xubnaha golaha wasiirada magacyada xubnaha golaha wasiirada wasaaradaha loo magacaabay oo ka kooban ra-iisul wasaare ku-xigeen wasiiro wasiiru dowlayaal iyo wasiiro ku-xigeenno waa sida soo socda abuukaatim mahdin axmed guuleed khadar ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee soomaaliya xildhibaan doctor iimaan cabdulaahi cali wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta cabdi faarax siciid duxa wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo gumeshiisiinta xildhibaan doctor cabdiraxmaan ducaale bayle wasiirka maaliyadda cabdirashiid cabdulaahi maxamed wasiirka gaashaanida ambasador yuusuf garaad cumar wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga cabdulaahi daahir cismaan wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare abuukaati cabdiraxmaan xoos jibriil wasiirka arrimaha dastuurka ambasador jamaal maxamed xasan wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xildhibaan maryan aweys jaamac wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda maxamed cabdulaahi salaad wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka injineer cabdi canshuur xasan wasiirka boostada isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda xildhibaan sheekh nuur maxamed xasan wasiirka xanaanada xoolaha qadra axmed ducaale wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xildhibaan cabbaas cabdulaahi sheekh siraaji wasiirka howlaha guud iyo dibudhiska deeqa yaasiin xaaji yuusuf wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka xildhibaan injineer injineer cabdirashiid maxamed axmed wasiirka badroolka iyo macdinta xildhibaan maxamed abuukar islow ducaale wasiirka amniga gudaha xildhibaan saciid xuseen ciid wasiirka beeraha doctor fawsiya abikar nuur wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada doctor cabdiraxmaan maxamed cabdi xaashi wasiirka galluumaysiga iyo khayraadka badda xildhibaan khadiija maxamed diiriye wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga injineer cabdiraxmaan cumar cismaan wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha abuukaati xasan xuseen xaaji wasiirka cadaaladda xildhibaan saalax axmed jaamac wasiirka shaqada iyo shaqaalaha xildhibaan brofesor saalim caliyow ibrow wasiirka korontada iyo biyaha doctor maryan qaasim axmed wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka haddana waxaan akhrin doonaa wasiiru dowlayaasha cabdulqaadir macalin nuur wasiiru dowlaha madaxtooyada cabdulaahi xaamid maxamed wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha xildhibaan cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xildhibaan cabdulqaadir sheekh cali bakhdaadi wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda xildhibaan maxamed cali xagaa wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaanida xildhibaan maxamuud xayir ibraahim wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda xildhibaan cabdulaahi faarax weliye wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta cabdulqaadir mudane cabdulqaadir axmed khayre cabdi wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga xildhibaan xasan macalin xuseen wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha xildhibaan cabdiraxmaan kulmiye xirsi wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka xildhibaan cabdiraxmaan maxamuud cabdulle jaabiri wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada tacliinta wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare xildhibaan cabdalla xaaji cali wasiiru dowlaha wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha axmed cabdi kaariye wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska xildhibaan cabdulaahi bila nuur wasiiru dowlaha wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda cabdixakiim xasan ashkir wasiiru dowlaha wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waxaa ku xig wasiiru ku-xigeenada xildhibaan cismaan aadan dhuugow wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xildhibaan xaaji cali sheekh maxamed nuur wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka cabdulaahi sheekh cali qaloocow wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xildhibaan cabdulaahi colaad rooble wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga mukhtaar mahad daa'uud wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga xildhibaan faysal cumar guuleed
afhayeenka markii uusa dhammaay sidii magacaabidda ama warqadda xafiiska ra-iisul wasaaraha kubati ee laka magac dhawaayay golaha wasiirada cusub ee xukuumadda soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo dhininkii isuun weliba ha dhawaayay golaha wasiirada cusub shacabka soomaaliyeedna weliba uusoo ku dalbaday in golahan cusub ee wasiirada lala shaqeeya
ra-iisul wasaaruhu magacaabay golihiisa wasiirada waxaan idin leeyahay hambalyo waxaan idin leeyahay hambalyo ballantii anigu aan qaaday maalintii calamisaarka oo aan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aan kala hadlaayey shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegay inaan magacaabi doono ra-iisul wasaare taya leh oo ku shaqeeya barnaamijkii aan hore u sheegay oo ahaa in dowladda aanay noqoto dowlad aan musmaasku lahayn aan khilaafaad lahayn shaqo hufan oo hoos u degtana leh taasi waxay dhashay maanta inuu ra-isul wasaaraha soo magacaabo gole golo wasiiro oo runtii aan halkan ka arko inay yihiin dad khibraddii iyo aqoontii iyo shacabka soomaaliyeed runtii waxay naga sugayaan hawl culus oo taalla ay uga horeyso sidii abaaraha maanta jira iyo colaada jirta aan u wajahi lahayn hawsha maanta noo taalla waxaan isleeyahay oo aan aaminsanahay dadka halkan ka muuqda oo aan qaarkood aqaano inay si hufan uga soo bixi karaan hawshaas waxaan rabaa inaan dardaaran shacabka soomaaliyeed iyo iyo golaha shacabkaba aan la dardaarmo in ay la shaqeeyaan golahan oo ay kalsooni siiyaan oo ay gacan siiyaan golaha shacabka waxaan kula dardaarmaya iyaguna inay sida ugu dhaqsiyaha badan u ansixiyaan golaha golahan wasiirada ah oo aan aaminsanahay inay aqoontii iyo kartidii iyo hufnaantiiba ay leeyihiin runtii ballantii aan qaaday oo ahayd in lagu soo dhisi doono shan iyo toban casho waxay dhaaftay lix beri oo keliya meeshii aan ognahay in lagu soo dhiso golo wasiirre ay qaadan jirtay soddon casho ra-iisul wasaarena lagu magacaabo soddon casho runtii wakti badan baa runtii noo baaqday waxaan rabaa inaan waktigan uga faa'iidaysto golaha shacabka inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u ansixiyaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaanna ay idin siiyaan kalsooni iyo wada shaqayn ay idin siiyaan si aan uga hortagno qoladan argagixisada ah oo runtii qayb ka ah abaaraha maanta jira maxaa yeele dadkeennii waa baba'ayaan xoolihii waa ka baaba'een dadkii waa qaxayaan waxaa haysta cudur iyo dhibaatooyin fara badan si wax loo gaarsiiye ma jiraan hawsha noo taallo waxay tahay marka inaan amniga soo celinno oo aysan dhicin ilaahay idinkiis annagoo ilaahay ka baryanna dadaalkeedana gelinna in abaarahan soo noqonaya sidii aan uga hortegi lahayn aan falankeeda qabanno oo hadday dhacdana aan ugu diyaar garoobi lahayn dad badan yaa runtii hadda iyo xoolo badan yaa runtii hadda baaba'ay waxaan ka codsanaynaa shacabka soomaaliyed meel kasta ay joogaan ganacsatada inay gacan siiyaan dadkan abaaraha ku la-anaya oo ku dhibtaysan dadka qurbaha joogana waxaan ka codsanaynaa iyaga naftigooda waa mahadsan yihiin dadaalo badan bay sameeyeen shaqaalo badan bay soo direen iyaguna inay laba jibaaraan beesha caalamka iyaguna waxaan ka codsanaynaa inay gacan naga siiyaan abaarahan runtii nagu daba dheeraaday waa mahadsantihiin wabilahi watawfiiq
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo kaasahay oo ku hadlayay golaha wasiirada ee ra-iisul wasaare xasan cali khayre uuse geekaha magadhowi isla gelinkii dambe ee geeka maqribnimadii weliba qarax khasaarajiyey sidii isu ku dhiyey agagaarka xarunta madaxtooyada gaar ahaana meelalanka sow tiyaatarka ama hooyooyinka welina qaraxaas iyo ka amoodana dad shacab eh iyo weliba caskar ku tirsan ciidamada ammaanka iyo weliba saas oo kale dhaawacyo ku dhaladay qaraxii geeka meelasku dhii afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane weliba uusa hadeeray goobto waana wariyaalka kala hadali khasaaraha rasmiga ee qaraxaas u sijaysidiina un ku warbi
intii dhimatay allaha u naxariisto inta dhaawacana allaha bogsiiyo halkan aynu taagannahay waxaa ka dhacay daqiiqado ka hor qarax gaari hoomeeya ay cadowgu rabeen inay ummadda ku halaagaan ayaa waxaa uu isku dhigay askarigii qaranka soomaaliyeed ee ka tirsanaa ciidanka madaxtooyada soomaaliyeed isaguna ku dhintay goobta ilaahay baan u weydiinaynaa inuu jannadiisa fuduudsa ka waraabiyo dhimashada waxaa weeyaan shan qofood dhaawucuna waa ilaa tobaneeyo oo haween ku jiro qaraxuna wuxuu ka dhacay barta kontaroolka tiyaatarka qaranka soomaaliyeed iyo inta u dhexaysa hooyooyinka ayuu ka dhacay ayagoo ciidanka ammaanku joojiyeen oo ay baarayaan oo ay hubinayaan gaadhiga ayuu qarax u dhacay wixii baaritaan intaa dheer dibaan idinkala wadaagaynaa haddii laa iidmo dhaawacaasna waa jira adeer dhimashana way jirtaaoo waa shantaas qofood askariga geesiga ahaa ee naftiisa ku waayey ee gaadhiga celiyey ee u diiday inuu maro meesha isagana waxaan leenahay inu ilaahay u naxariisto abaalgudkeeda iyo xushmaddeeda iyo taageeradeedana dee madaxda qaranka laga sugayaa inay ay ay ay siiyaan geesi qaran weeyaan intaas ka badan bau geysan lahaa gaarigu hadduu gudaha u galo shacab badan iyo dhibaato intaa ka badan bau geysan lahaa askarigaasna waxaan wada leenahay allaha u naxariisto ilaahay jannadiisii fardowsa ahayd ha siiyo abaalgudkeedana madaxda qaranka allaha inay inuu siiyaan allaha garad siiyo guud ahaanna aad baad u mahadsantihiin khasaaruhu waa shan qofood oo dhimasho ah iyo askar dhimatana way jirtaa askar dhaawacana way jiraan shacab dhaawacana wuu jiraa iyana markii fatafatiro ee la soo koobo ayaan idinla wadaagaynaa wariyaashu idinna waad mahadsantihiin waxaan idinkaga digayaa markay wax dhacaan oon mar kale idin leeyahay ha ku fududaanina meesha wax ka dhaceen wax kalaa iman kara ilaa annagu aan ka nimaado nagu sugoo mahadsantiin
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo nool darartan dhegaystayaal barnaamijka kulunka warsan iibooje hor ayaa ku guda jirna idriis cabdi dhakhtar weliba uusoo ku mid ayaa mudanayaalka baarlamaanka federaalk soomaaliya welina uusoo geeka ku hadalay golaha wasiirada cusub ee xukuumadda soomaaliya ee ra-iisul wasaare xasan cali khayre uusa hamaga dhowi guud ahaan weliba uusa ku horjeesiday tirada maamul goboleedka koonfur galbeed hakuka eedi golahan wasiirada ee geeka la maga dhowi waraysi weliba luweeldhaday mukhtaar sheekh aadan dalmar oo warsan ku tirsan
waxaan u arkaa horta waa inuu fududaadaan umalaynaa ninkaas waxaa waaye nin haddana ka warqabo awood qaybsiga soomaaliya maaha waa four point five qabiiladii xataa ma kala yaqaano ma tixgelinin waxaan u arkaa xataa mala tashanin guddoonkii baarlamaanka ama guddoomiyaha baarlamaanka waa awoodda labaad waxaa la rabay inuu la tashto qabaa'iladan haddana qooryadan digli mirafle waa sida u magacaabay wuxuu wasiire wuxuu aan tayo lahayn howlaha guud iyo awqaafta iyo wasiiradaas ayuu u magacaabay iyo gaashaandhigga annaga waxaan lahayn sanadkan ra-iisul waa u sheegay hadda koor ra-iisul wasaare ku-xigeenka annaga askale aqalka sare maxaa la leeyahay dad waxaa jira aqalkii sare soo ku qaatay baydhabo oo aan lahayn wasiiro kuwaasna wasiiruhu siiye ayagoo aqalkii sare qabo waxa waaye waa isku qasay bahashii aada isugu qasay waa qoomiyadda digil iyo mariflana aaday u liideen asagii iyo madaxweynaha hadda jira waayahay xildhibaane ra-iisul wasaaraha muddadii uu haystay waxaad moodaa inuu aad ugu dheeraaday la tashiga xildhibaanada iyo weliba dowlad goboleedyada si uu markaasi u sameeyo golahan wasiirada cusub uuna islamarkaa uga fogaado wax dhaliil ah ama in ay ka timaado wax la yidhaahdo wuu naga eexday ama looma dhama marka taas miyaysan muuqanin xildhibaane maya maya maya la tashi uu sameeyey oo badan ma jirto dad asaga ay isku asxaab yihiin ama hay-ado iskala shaqayn jireen iyo dadkaasuu la tashanayay laakiin lama tashanin qabaa'ilada ama maxaa ladahay mas-uuliyiinta ugu waaweyn lama tashanin guddoonkii baarlamaanka waxaan waa federaal waay maamul goboleed maaha federaalkii xataa ninkii mas-uulka ugu ahaa meesha lama tashanin guddoonkii baarlamaanka lama tashanin qabaa'iladii lama tashanin xildhibaanada qaarkood lama tashanin hal mar ayuu qabaa'ilada maxaa la xildhibaanada diili madasho hal mar u arkay ka bacdi wuxuu xafiiskiisa uu maxaa ladahay ama meesha uu fadhiyo wuxuu u ogolaanaya dadka ayaga interest yihiin ama asxaabta yihiin waxaa kaloo ku jira wasiiradan dad maxaa ladahay waa waxaa ku jira loo yeeray oo dibadda iyo asxaab iyo saaxiibnimo dad lagu sii waayo mahe ma la xisaabtamin meeshan waa four point five ilaa laba kun iyo labaatanka laga gaarayo awood qaybsi laguma bixinin annaga waxaan lahayn wasiirka maaliyadda waxaa iskale aqoomiyadan digli barifla iskalahaa waxaa lagu kabayey maxaa ladahay guddoomka guddoomiyaha baarlamaanka lagu kabayey qofkii rabaa laga dhigi karaa aqoomiyadan kasoo jeedo annaga aqalka sare guddoomiye kama nihin guddoonkaas baarlamaankaan haysanay qoomiyadanna guddoonkaas baarlamaanka ay iska lahayd waxaa lagu kabayay wasaaradii maaliyadda wasaaradii maaliyadda waa loo diiday waxaad arkaysaa wasaaradaha xataa dad oo hal jufa ah oo laba wasaaradooda ama saddex wasaaradood la siiyey laakiin qoomiyadan diglil murifle waa la xaqiray ninkan ra-iisul wasaarahana waxa waaye iyo madaxweynahaba la tashiga ay labadooda ay sameeyeen waa ku talagal ay ugu talagaleen qoomiyadan waaye oo maxaa ladahay inay xaquuqdii ay lahaayeen ay hoos u dhigaan arrintaas waa arrin annaga aan raalli ka xildhibaane waxaan ku sugaynaa annaga xildhibaan xildhibaan idriis xildhibaan idriis waxaan ku sugaynaa waxaan ku sugaynaa maalinta ansixinta kolley waa arki doontaa jawaabtaan ka bixin doona okay xildhibaan idriis eh, ra-iisul wasaaraha eh, xasan cali maxamed khayre eh, markii la magacaabay kadib waxaa la horgeeyey golaha baarlamaanka federaalk soomaaliya cod wuxuu ku guulaystay aqlabiyad ah taas marka shacabka soomaaliyeed waxay gelisay yadadiile ah inuu soo dhisi doono golo wasiire oo tiro yar islamarkaana qaban kara howlaha looga baahan yahay ee dalka maanta uu u xayiran yahay marka Eh, mar haddii maanta golihii wasiirada uu magacaabay tirada wasiirada ee hadda soo baxday eh, tiradooda miyaad dhaliilsan tahay mise waxaad dhaliilsan tahay saame qaybsiga qaybta kaga soo aaday koonfur galbeed soomaaliya
saama qaybsiga aan dhaliilsana annaga awood qaybsiga awoodii annaga aan lehen annaga waxaan lehen ra-iisul wasaare ku-xigeenka annaga iska lahayn wasaaradda maaliyadda annaga iska lahayn wasiirada ugu taya fiican waxbarashada beeraha oo ugu fiican annaga iska lahayn ma la samaynin waxa waaye wasiire aan u qalmin dadka qowmiyadan ayuu sameeyey annaga waxaan islehayn ninkan nin dhalinyaro waay wuxuu samatabicin karaa soomaaliya wuxuu isu keeni karaa soomaaliya hadda waxaan u aragnaa inuu kala dheeraynayo oo qoladu iska jeclaystay qolana uu gadaal dhigay markaan waxa waaye annaga inaan waxaa lanoo doortay waxa waaye xaquuqda xildhibaanadeena inaan u hadalno waayo tiro siman tiro siman tiro siman ma la siiyey xildhibaane tiro siman ma la siiyey wasiirada maanta la magacaabay afarta beelood iyo barka soomaalida sooma haystaan tiro siman oo wasiiraha oo ay uga dhex muuqadaan golaha wasiirada maya ma haystaan maba haystaan waa wa wa wax aan haysana haba yaraatee male wax magacoyaal oo laba iyo aa la sameeyey waxaasna wax jira maaha qowmiyadan waxay lahayd sanadkan in ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka ay qaadato wasiirka maaliyadda ay qaadato qofkii la rabo ha la siiyo wasaaradahana beeraha iyo caafimaadka inay qaataan waxaa la rabay wasiire aan tayo lahayn uu siiyey kan kale haddana waxa waaye wasiirkii gaashaandhigaa lagu siiya lagu dhahay wasiirkii gaashaandhiga waxa waaye taliyaha ciidan xoogga dalka soomaaliyeed amar waxaa siinaya waxa waaye waxa waaye madaxweynaha waaye taliyo kale oo xoogga dalkaa jiro markaan aniga awood lagu siiyey male wasiir gaashaandhig waa for example waaye ayada laftirkeeda waxa waaye wax ay maxaa lalahay ay awood isaga markaas uu leeyahay maaha waxa waaye taliyaha jiro taliyahaas waxaa jiro madaxweynahana waa waxa waaye awood ugu salayso ciidanka waaye waxa waaye aniga sidii la rabay laguma siinin annaga waxa wasiirada waaye wasiirada hadda la siiyey wasiirada hadda la siiyey
haba yaraatee wax u cuntumay lama siin wasiirada hadda la siiyey digil iyo mirifle laga siiyey golaha wasiirada em, tiradooda marka la fiiriyo iyo iyo tayada ay leeyihiin maxaa ku tilmaami lahayd
waa mid zero we wax jiraba ma laha wax la siiyey hoole markii la dhisaayo waaye magac magacuyaalaa la siiyey wax jiro ma laha wax annaga waxa horta waxa waaye waxaan kuu sheegaa kolley waxa waaye waxa- waxaan u fadhinaa annaga aqalka maxaa lalahay shacabkaan u fadhinaa meeshaan ku sugaynaa insha allah jawaabtaan ka bixin doonan oo arki doontaa in lagu soo celiyaa kutusaa hadduu mar labaad soo sameeya wax lagu celinaa asagana dariishidu ka baxaa ra-iisul wasaaraha marka waxaan u baahannahay annaga in soomaaliya si siman wax loo siiyo haddana aanin jeclaysi loo siinin ama qof aad dibadda ugu yeeratay ama qof aad asxaab ah heleen inaad siisid maaha meesha yaa ka bixi karo annaga xataa haddii hadda wasaaradda maaliyadda meesha wasiirka gaashaandhigga hadda laga siiyey oo annaga afarta wasaaradood ugu waaweyna haddii ninkaas la siin lahaa wasiirka maaliyadda xataa dhib ma arki lahayn marka waxa waaye meesha annaga nooma cuntamayso waxaana la siiyey wasiirna ma la dhihi karo waxa waaye arrintaas waa kasoo horjeednaa xildhibaan ahaan keligeygana maaha ilaa maanta ilaa shira hadda ka socda xamar oo lixdan iyo toddoba xildhibaan ku fadhiiso arrintaas ay kaga hadlayso kulli waa arki doontaan jawaabta laga bixin hanaanka dawliga ah xildhibaan idris marka la samaynayo wasiirada kuwee la isdhihi karaa way mudan yihiin in loo dhiibo qof
meeshan waxaa waaye afar wasaaradood ugu waaweyn afartii wasaaradood waa wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maxaa lalahay waxa shaqaynaya waa saddex wasaaradood wasaaradda maaliyadda iyo arrimaha dibadda waay anaga saddexdaas aan waxaan rabnay wax qof qof walba wuxuu leeyahay in laga taabsado hen waa four point five waa ilaa laba kun iyo labaatanka laga gaaray annaga waxaan ku qorneen oo annaga inta aan soo marnay soomaaliya xataa xilligii hore oo maxaa lalahay dowladihii kumeel gaarka ahaa dhan maanta maalin ay noogu daran tahay male waa maalin dhulka lanagu jiidi waaye taqoomiyad ahaan waana ku talagal ay ku talagaleen waaye dad shaksiyaad ah
marka mudane xildhibaan mar haddii ay sidaa dhacday golihii wasiiradana lagu dhawaaqay xildhibaanada ka soo jeedo beelaha digil iyo marife ee koonfur galbeed u abtirsada ma isku wada raacsantihiin in arrinkan si wada jira aada uga hortagtaan oo aan lagu baasgaraynin golaha sharci dejinta boqolkiiba boqol waay ha haddaad maqasho waxaa waaya dadkii annaga waxay ahayn guddoonka baarlamaanka doortay waxaa ahayn dadkii doortay madaxweynaha doortay ra-iisul wasaaraha dadka ugu badan oo ansixi annaga ahayn waxaan isleena isbeddel u sameynaa ma samaynin haddana maaha nin waddanka muddo joogay oo dadka kale yaqaanana ma ahayn habka u soo xil haddaa arkaysid waxa waaye qowmiyaddan ayuu waxa warcagtu saaray annagana taas waan kala dagaalamaynaa siyaasad ahaan aan kala dagaalamaynaa waxaan ku sugaynaa maxaa lalahay maalinta ansixiintaan sugaynaa insha allah haddii golaha wasiirada ay ansixiyaan oo idinkii oo wada joogo lagu baasgaray hortiina maxaad ka qaadan doontaan tallaabaha xilligaas wallahi markii xilligeeda la gaaraan hadda waxaa la taagan yahay inaan diidmadaas aan sameyno fursad intee leeg ayuu haystaa ra-iisul wasaaraha inuu ku horgeeyo golaha shacabka golaha wasiirada uu maanta magacaabay wallahi ma dhigi kari fursad fiican oo haystaa marki waa annaga keligeed maaha dad badan aan raynaayo waxaa waaye haddii wasiiradeed uu qaarkood xataa dad tayane oo ka dhigi lahaa dhib ma arki lahayn annaga waxa waaye waan sugaynaa insha allah waxaan ku sugaynaa maalinta ansixinta sod kulul aan ka bixin doona waa arki doontaa
waayahay dhegaystayaal idaacadda warsan ee beled kanbaydhabe inola daratan kulanku warsan qiibooje dhex ayaha sideerni qodobka kale waliba uusa nagadeeya waliba habadadahaya awaadka barakacyaasha ka noolka amamka qaar ee kayaala magaalada baydhabo iyo ku awdahayaan ama iyo ku awaadahayaan gargaarka inta badan la deertiyo kaamamka kale in dhininkiyyo iyo walbalahan ku deersiyahayna mukhtaar sheekh aadan dalmar ayaa warbixin arrintaas ka ee degnin diyaari
kaamka buur i shabeelow ayoo ka jiraan qoysas ku badan lixdan ya ku owaado hayaan nololhumo ka haysatiyay owlaadiyo taasoo sidiioo sheegeen idoolaytaas anjarna walgargaare oo la hadeersii tan iyo markii hadeereen kaamkun bilku hor idoolaytun deggan kaamkun maybaa iniska jaraana waayeele hanraab i megel naafo lixaad ka beelan i owlaad minisqadhe-e haanaasoo aan awoodna iniyoo shaqaysadaan xataa haan guridu korno dhurmi iyo suugu aan beecjaysadaan kureedna iyo ha ka galadaan walyo nafta ka nagsadaan habiibo maybwaa aayow hor unbadati oo ka jarta minhuuri ku suubsan daashbala iliinku saaranta baakiyaala mariidhiska hirhiri oo un reebaana iliidi geehe dhiyaase i dhaxanta hamiinkii wakhte yee anjarna hunguro yee aanta biyo yee ka gobaysata ama ka weysaysata iyo oo intaasa kadarti imiye hiraabti ambahaasa mankiyaala beledka dhatiis oo yee degante gabarye dhali oo danyar ah yee batiyadii haysata taasoo hunguru quraaca ah oo halmar galanta isla galadayaan ha ku aamaasi yee i unug yar oo yee ugu un-ata waato habiibo oo ku hadalaasa xaaladda nololeed ee geeka ka haysata kaamka buur i shabeelow
inta inta ku bugtaali marka war daaw adi gemalayga haa gemalay gadowna haye ee anu dheeraantaa degi haye hadda xaaladda nololeed kaamka ka jirta ya xaaladda nololeed nololea aha nolola waasano mhm.
nolol dori intaan ka dhadhay haye haa marka hore inta ku baraka adi geemariga haa anu geemar jabiibahaga dhagdaani haye hata dhaynta kooyne kan anu dheeraanta kooyne haye deegsaasa ka reebi marka hata xaaladda inagu aata kirooga adi adi dhalee mise gabarada dhalata dhali Taana- haa, taana dhaliya dhadhi haye taana dhaliya dhadhi nolol maalmeed iyo maalinta intala ku sheene ya nolol maalmeedka maalinta intala ku sheene nololiyo ah haa yaayiro isdhegaltaaya haye imamuqani haye haa maalintii me oo kale dabka shidaas
dabkumayka siday dalbuma qabo haye haa marka hata sen isku argahay dadota kaamku ka jirto inagatan laakiin kutabi noolana areereetet kaamku wada ka jirta daashku wada ka jirta se isku dareemahayd Mm-mm. aniga nanfaayo siyad intaasuu ku jara walaahi egesigaha inadan aadiya bareeda haye inkooyaas haye may baaga aad darsada lahayd i anua haa anibaahaday yahayd haye dahay yahayd haye haa mamadug hayada iyo dowladda koonfur galbeed iyo bulshada war soomaaliya ilaahey soomali ilaahey reedis haye ilaahey siibay ka fadhe ma e xabiibashadeedii ee dadka iyo haysata nololxumada ee ka jaraan kaamka buur i shabeelow nololxumadu maybwaa toyo ku sumayiin dhammaan dadkaha bogtaali ee degan kaamkun muddo bil e ya ka sumayiin kaamkun yo oo wili wal in isku beddelna nololiyo ha kuku bogtaaleen meeliyo ku noolayeen oo hayti bii i baadlaan sheentii abaarta lamaada fasal iskiigda ka dhooshi ee bakaaroogii keedkiya un haayeen ku dhammaadeen sidii un aamayeen gaal i gaasligiyo dhagadaayeenna nagadeen haanooye gadeen haanoo baktii i haanooyo lud iyo laf unkarsadeen maleele ibdow cusmaan mayb waa horooguga kaamka buur i shabeelow mayba iin sheegay mar aan hiraabtunka booqadii kaamshay in idoogun degan kaamkun yo eyin bogtaal beledka si lanka shaqaysada waana lanka nooladaw ankasaana oo abaarto qobsati onkooyeen beledka hatana muddo bil eeyo roogaan kaamkun yeeri maleele idoogun mayba ka noolayeene marqatooye e i maryo quudadaan io weliba beledka yohaan ku aruuriyeen qaraan usi iyo dad kale oo asxaab eyin oo ku dhinsidi xaaladiyo ku noolyin idoolaytun use oo maleelo arramoogaas ku hadalaw isla mar ahaantaasna jaaliyado soomaaliyeed ee ka noolaan dibadda gaar ahaan haangan dhaladii koonfur galbeed soomaaliya idsiin diraw siyo idoolaytun unkasuubiyaan gurma degdeg eh mayba erey kaamkan buur ishibeelow le raw dhibba anga ku jara dhibaato oo kaamamkan gabna iyo gaba dad badan badan huryaan e hendhoole e oo ma aragna boose badan halka dha jaraan ee dadka baadii dad hoolo dhagata ee beerfalata ee wahaayeen ee dadkan inta ku kulmi dad dhado haayo hamiin imaalan wallanqaraami mis wallaha tuugsadii leyka noolaangu ee dhibba anga ku jara oo inin isku gurmada hay-adaha may ku codsadaane adduunka mayba ku codsadaana ini si degdeg e wallanka gobda eda dhibbaan unku jara wala hatase adduun laku bilaabo ba adije dhimada busho kale ma dilna hunguri dili oonga dili yeeda ogaadasan adduunka yeedan ya geysiyohay kaamku intada gadoomin hayt war gargaar lah darsi jare wal gargaara isku dhaaf meelun inka owaadna malle meelun inka harbeena mal argaaw wal haabiyaraato hana boogdaw geeka ulning ah haye bi ibaadatiyo waysagna langwal yarnaysa dhagaayo oo fuus gaari dameer iyo fuustuda booyido fedisnaysa dhagaayo jara ee gobolkan dhib oo nanang malaysadaane laku arga gahawayaala dadka isinba arga haytan dad oo hoola dhagata e ma aragna adabeerfalata e saas e wahaayeen hataa dad oo ma aragnaada ebelow gobolkun hayo wala jare sheemba kun kun koshirin hamaraba leerawa yaka dhanoola mayba fadaane intii adduunka si degdega walninka goboda gobolkan dhiblanqiyaasu korneeyaaleysanglena macnaha ka dambeyntii may baaga edadir lahayd odaata guddoomiyaha kaanfur jaaliyadaha iyo jaalidada dadka oo muslimiinta ah oo dadka ee maylerhay adduunka ka noolo jaalidiyaka noolan antii dadka kale oo dadka unkunahaana ha ku deeraang dhatun dadka oo dadkan ku dhaladay reewnla erhaw may fadaane sida inka dhagsi badan ini gargaar degdega la deeraan dadkan umutan oo inta ka dhammaada hayto oon igaajan baaba oo hayto sidoo kale intii ka suganay kaamku mayba kala kulamay haano naafee oo n dareero korno oo ku mid ee dadka bogtaalee oo miciinka habidii beledka baydhowyo oo rajeeyeen iniyo helo doonaan nolol ku gadiisantiyo ha ku ku guureen bartiyo ka dhaladeen ee shalay ka haaysideen bar beer i xoolo ilowgeekiyo ku ku jaraan min shalol buul ee dhatiya ka haysata baaha oon yo-oo taas an dheerta iriida bilo maarse ee kuleer yelanin riikada korna i dhaxanta jiilaalka oo yo-on lahayna derbiyo kuku dhakadaayaan dhaxantana kuku gebadaayaan i bustiyo ku haboogadaayaan alxamdulilah marshayni marka dabaala i dhiidi mahoogasa kajab gooba malaangi ahaa marka feerigaani teebishe maleeye marka xanuun badan ahay awlaado shaqana qabay aadiyo marka aadan kastoo maskadii aadi maa haddaba diinka tabtay iyaalkayaan ee ogowange ay disi roogna markan handi orolka nadirsha jirgaanka madogaalka dhike saasa idinka la kooye mayga kooyay meel osay dheelo larow yaa ka barakaani marka labaatan beer amal yaata baydhawo yaa ka rafaasanaga ka shagagna madireed may caalamka iyo islaamka dadka umada oo wadanka kiida nahta ganacsada intii niriroogda intii hay-ado samafalka eh may koosadaane ini kaalmo bilaarin ilaahay dartis oo ninka bilaariyan oo walniika taran iyo fadaan saasaan dhibagna intuu umadeed indiriiri dariskaya yooma saas oo kale lew bari orsiya kashalkooyan dadka koofur yoonita igaalbada kashalkooyan markan umadan raweelkan inta dhibada degan dhibkaana qab iyoona kasii daran lay qaban laana owlaad badan laana hoola badan hoola iyo dhammaan badan iyo darisana waadan iyo arwahayn bulsho iyo iyana udur intaasa yanin dheer marka dhibkaasa qabna codsigaana intaasa ini walnaytara walla aamow walla waraabo biye iyo alaabla ka dhagadaw alhamdulillah biya ambaangna nabtaka uryaang moogasna sirjay guuryaana madin la wiina nagaday ala awlaad an dhalay wiinan oo dhamaadan hano yar yar haddii gadaal ariya iyo roogan jirgaankana ani garantay madi meedi muslimka oo ka gadaan sida dukuunka gadaan jirgaan hagaada dhika hagaada dhika maho kabka siisana marka dhibkaasa qaba may fadaan dirbe in nabtaka mootada isku kasoodo maabnuulka ti li wareejay gacanta la wareejay la isiyo arabta iska meedi fadaan ka deera iyo masaajiday salaadin ka bawka deer iyo fada awlaadi anan na noolay marka taas in koosan insha Allah taala jazaakum Allah khayr kan kan tadi bahanyi ilahi wari ataka ataka ataka ni ge ge ge ge wasmi jatan ya ge tum kare tu eh wadah ke bahanyi anate holi gabi le gabi order mari bosa ilahi wari ni entak entak tarin ah ni tu mu ataka bang ya ni gabi ni ge ni ge ni ge ni ge gabi marka aad tarboose ee tan musqulo oo kaas aan ka bahaas ما وصل لها ما وصل لها عاد ما فاهم كل كده راي باو كده راي فاهم باسكيل كيا يا باسكيل كيا باسكيل ما كيلو ماتيريال لو كده راي باسكيل كده ما ها ما كده راي باسكيل في زي اللي كده راي فاهم اصلا هي افات لي ولا ها ila baan ilaahay baan ila baan aaw tanmay buwa runtii dareen iidan laxaw badan oo lan sahlada korna maatada owaadaasi ee maalin kasta onkooyaasi warbaahinta waana ku codsadaasi iniyo ku gudbiyaan warbixin siyo on aragaan hindho ku dadban ee bulshada degan beledkun baydhabo iyo jaaliyado on dhaladi deegaanada koonfur galbeed ee ka nool binaanka si onka yaraan iyo onka suubiyaan gurmad tiyo yeeyarta ilaa i hata inta dhinsidaas owaadka ku kooyaw dadka kaamamka ka jara waana xumbaarsan codsiga walaalnimada eh ee ehilka abaarta asiibti ee e inilan gurmudo ilow may ka aalaase dadka haano dheegeen maanaan dhinsidaana haanoo haayaan oo unsiyaana ka aalayaan warjoo war lisku eri oo maba onka baraarugsanayni ilowmayba hubaal eh dhibaatadun iyo hata ku owaadayan dadka iniye roogda heer war laku qabado karo hol iskaalmaysada waana ilgaaray lakafiiri waana lungurmida ilow hoosaasan dhiineba mayba jaro doontee mariyo tala galanta kubati oyo dadka hadalka hatiyo awoodaan hadalka iyo hata erohaayaan awooda doona waana inti uursadaan shub eri doonaan ilaahayna taas noo haayaa
iri hoos ah i ammaan abaar i aarang udur i aafamaad iskudha i isbitaalka aquuna aadana jingman ee iskanagna male aman dheera ogaani alew sitamankun gudaasha iriididhiida i waakii baryoba ee midka aragtidiis waaye ida iskarebe umbo araawe arlaada baan rogin ma arawna ilow iridahanku muudahayna ma udur dheeraday abshayli waaya idika reebay iniisi sheegen walku roonya aynoga haka arag yaa imidkan adwa ambo aniiba ejibiiga yaraabe inamaysi iniska fiirada isbuunyi iniska dhiibta udur daawalaan ee eebigay masheegne aquuna medical center maseeto adiina maku daawaysato intii koo dambaytana ha in sheegdo aquuna medical center isku dheme ee anmoogatay isbitaal aqabka caafimaadka idna unkumoganayne umutuka daawaysat aquuna medical center yamaybakiinka diyaaraha dhakhaatiir khibradan le adeega caafimaad marna go'aansada inta meelhanku bahan bulshada saas haatow aquuna medical
waayahay dhegaystayaal idaacadda warsane magaalada baydhabo iyo noolo dareertaan warbixintii mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo dhugunsateen guud ahaanba warbixintaasi aan dambeeytay kulankii warsan ee uu kaysan kura dareertaan warsan raadiyo barnaamijka mukhtaaryaha saare cabdulaahi nuur aadan yasin dareersiyaayey maxamed biike ee farsameeyey antuuna barnaamijkan barnaamijka madid banku kulmaana waliba sinku ku tabay sidaas iyo nabadaana saas oo kale guud ahaan jadwalkii idaacadeed ee hanin bilaawdii saacadda madii ahaytii saddeedii saac waa tumilama saaci bar reed una unkubandhaysa disa hawada walina reed oona hawadahan iska ka naganay markii saacadii hayti liisa duhurnimo xilligan oo tilmaamay saacada waqtiguna hawada iskama asalaameen intuuna bariyay tumalama saaci bar reed unka kulma doogna nas dhaafnay hanin dhowaada
بسم الله الرحمن الرحيم